barnaamijka dhallinyarada maanta wacana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labayo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika qaarkood
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa isniin bisha disembar waa koob iyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala idinkala socodsiinaya falastiin axmed iimaaniyaan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinkugu hayna dhegaystayaal idaacaddeenana waxaa ka mida jacaylkii oo ka cabanaya dhallinyarada soomaaliyeed waxaana la sheekaysanay hal abuur da'yar oo la weydiiyey waxa jacaylku uu ka cabanayo
hees walbaan dhegaystaa waa jacayl dadkii dhallinyarada ahaa ee magaalada joogay ee lamaanaha wiilasha gabdheha ahaana wiilkii wuxuu samaynaya hadduu arko gabadh laamiga maray walaal waa ku salaamay kaa heleeg ka dhihila wuxuu leeyahay waa ku jeclahay gabadhina saas leeg dadkii u dhammaan soo dadka waa wada jecel yihiin maanta kuwiis waa jeclaa berri waa wada necb yihiin
way noo soo socdaa waraysiga aan alabuurka daada yar la yeelanay sidoo kale dhallinyarada ku dhaqan magaalada laascaanood ayaa ka sheekaynaya sida ay ku helaan buugta ay wax ka bartaan iyo weliba xaaladooda waxbarasho waxaan ka helaa anigu maktabadaha lagu gado ama adoo qof ka qaata iyo meelo kaloo lagu gada ayaa jira saasaan ku helaa buugta aan akhristo iyo dadkayga waaweyne waxbarta anigoo ka tibaax raaca aad bay ugu adag tahay run ahaantii inay dhallinyaradu buugta hesho
dhinacii heesaha maanta waxaynu dhegaystayaasha u haynaa ismaaciilow hee dalmaryara oo leh
dookhaagu falastiini aad buu u wanaagsan yahay sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaan waxaad kaga bogan kartaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a marka horese kusoo dhowaada qaar ka mida wararkii dunida ugu waaweynaa
wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta u ambabaxay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wafdiga madaxweynaha ayaa ka kooban wasiire iyo xildhibaano qaarkood ay kasoo jeedaan gobolka waxaana ujeedka booqashada la sheegay inay la xidhiirto sidii loo dhammaystiri lahaa heshiis bilow ah oo laga gaaray colaada laba beelood ku dhex marta gobolkaasi dhowaan madaxweynaha ayaa sidoo kale kala hadli doona beelaha gobolka degan arrimaha maamul sameynta gobolka dalka iiraan ayaa ka cabanaya in xadidaada dhinaca safarka ee maraykanku saaray afar dal oo ku jiro dalka iiraan ay xadgudub ku tahay heshiiskii ay wada gaadheen lixda quwadood iyo dalka iiraan dadka imanaya maraykanka ee u dhashay ilaa siddeed iyo soddon dal oo aan u baahnayn in ay dalka maraykanka fiise kusoo galaan ayaa haatan maraykanka uu sheegay in fiise looga baahanayo haddii muwaadiniintoodu ay haystaan dhalasho labaad oo dalka iiraan ciraaq siiriya iyo suudaan ah dalalkaas oo loo aqoonsan yahay in ay taageeraan argagixisada sidoo kalena muwaadiniintaasi haddii ay booqdeen dalalkaasi shantii sano ee ugu dambeysay ayaa sharcigan qabanaya
halkaad nagala socotaana waa v o a washington waa idaacaddeenii duhurnimo waana barnaamijkii dhallinyarada maanta yaasiin maxamuud sheekh cumar waa hal abuur da'yar oo ku nool magaalada muqdisho yaasiin waxa uu ismaaciiloo dhowaan wax ka curiyey jacaylka oo ka cabanaya dadkii oo dhan gaar ahaana dhallinyarada muxuu yidhi jacaylka hadda jacaylka ujeedaa falastiin waa kaas
dee waxaanu arki jiray jacayl laga cawdoo leeyaa bogiyo wadnahooy jaray feedhuhu dhex fadhiyaa cuntadu iga gooyey hurdadu i diday laakiin jacaylka maanta cabanaya haba yaabe jacaylka ayaa isagu wuxuu sheegay in labadii is aragtaaba ay leeyihiin hee waan ku jecelahay isagu wuxuu filayay in dee jaranjaro dheer loo soo maro wadamada reer galbeedka dadku waxay yidhaahdaan marka hore waxay dhahaan waxa waaye waa qanaaco yaraa igu jirta micnaha comfortable qofka qofka ku noqdaa la joogiisuu ka helaa quruxdiisuu ka helaa jacaylka waxaa la dhahaa gadaaluu ka yimaadaa laakiin sida sheekadan ku cad wuxuu leeyahay jacaylkaa ugu soo horeeyaba waxa dhan deedna taa macnaheed waxa weeye hadhowna meesha laga baxayaana way fududaanaysaa way fududaanaysa marka wuxuu yidhi labadii maanta isjeclayda berri isnacab haddaba wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed ayaa wuxuu la sheekaystay hal abuur da'yar oo magaalada muqdisho ku nool yaasiin maxamuud sheekh cumar qaybtii hore ee waraysiga ayaa sheekadan waxaa ku timid een, waxaan arkay een, horta een, hees walbaan dhegeysta waa jacayl dadkii dhallinyarada ahaa ee magaalada joogay ee lamaanaha wiilasha gabdhiha ahaana wiilkii wuxuu samaynaya hadduu arko gabadh laamiga maray walaal waa ku salaam kaa helay ka dhihi lahaa wuxuu leeyahay waa ku jeclahay gabadhina saas i leeg dadkii o dhan baan soo eegay dadka waa wada jecel yihiin maanta kuwiis waa jeclaa berri way wada neceb yihiin wuxuu wuxuu ma sii qodna jacaylkii dhabtahaa sii qodnaa baan siri raadi marka marka wiilku markuu gabadha arkana m- meeshuu ka dhihi lahaa waan kaa helay waa ku jecluu leeyahay gabadha si la mid a haa meeshuu ka dhigi lahaa dee waan kaa helay wuxuu leeyahay waan ku jeclaa jacaylkuna siisa waxaa loo sheegay marxaladaha ugu- maxaa u dhexeeya farqa taabaa dad Waxaa badan far- isku diinaya farqiga u dhexeeya wuxuu yahay dee kelitaanku waa qacda hore qofka aad ka heshid markaas waad ku daysid inaad qofkii la xidhiidho oo maxay ahayd toy lambarkiisii ama iyad iyo meeshii degantaa aad ku mashquulshidoo shuku aad iyadii oo ahaashaan oo shukaansadeen dhex mara oo kadib dee markaad isfahantaan ee aad muddo badan istaqaaniin iyo dabeecad iyo dhinac walba iska fiirsataan ee magaranaysaa uunbaa la odhan karaa dee maxay ahayd toy dadkaasi way isjecel yihiin ama way isku soo dhawaadeen ama markay ismeersadaan buu arooskoodu dhaco baa la odhan karaa dee dadkaasi markaas jacaylkii aan baqaadeen way dad jecel oo lamaanaa laakiin laba qof oo laamiga isugu hortimid way isjecel yihiin ma odhan karno waan ku jeclahay anan ma odhan karo aniga waan la qajilayaa qof saan ku dhaho waan ku jeclaa hadda ma ku arkay Haaye.
dee waan garan waaya ama taa waan la xishoonayaa marka maxaa ka dhasha meesha jacayl baa caban aad leedahay Waa- waa la yaab marka niyow dadkii unbaan usii fiirsaday wiilkii maanta inuu gabadhaah ilaa halkaan soo martay maardahaa nin waan jeclahay buu yidhahdo warahayo ma jecesha baljoojiyo ma jecliyo waan jeclahay buu yidhahdaa berri unbaad arkaysaa wuu wada hadlayaano dee ilaa wax isjeclaa maahee kehelitaan buu ahaaye waa la wada hadlayaayo ama dabeecad baa la iska fahmi waaya ama wax kale la iska fahmi waayaya oo markaasaa la kala boodaya misadaysa gabadhi aad jecel isjeclaydaan ka hor nin waan kala hadhnay nin waan kala hadhnay waa- waree dee wuxuu jecayl maa markaa Haaye.
dee saas daraaddeed baan bal jacaylka waxaan wada artaa wuxuu yahay balkii dhabta ahaa niyow raadi Haaye.
saa daraaddeed jacaylka dee goobyuhu loogu talagalay in maxay ahayto laga raadiyo la- uu ka abuurmi jiray baan ka raadiyay sida meelaha udgoon iyo me- beeraha iyo ba- xeebta badaha iyo magaranaysa bal dad isjecel oo halkaa yimi udgoonkaasaan sir raadi bartaa udgoon dad yimi oo isjecel oo halkaas soo aaday baan sir bal raadi meelihii baan iyo mise wallaahi laba waliba haddayba isbaranaysaa waa ku jeclay taagant hadday waa waa had iyo kowba
waad ka weysay waa ka waay magaaladii oo dhan baan ku wareegay oo laba caadi isu jecel baan waayay waxaad raadinaysaa nin la yidhaahdo jacayl inaad aragto la kulanto haa markaasaan si waxaan jecel maayaa malinkii jacaylka ahaa ee dhabta ahaa ee boodhir iyo qayskii leeliya ku dhacay ee qisooyinka laga qoray odagan magaalada ka waayey bal miyigiina ka raadi Haaye.
miyigii laftirkiisii baan ka waayey oo meel buura baan arkay oo isagoo saaran Haaye.
jacaylkii waa isagii laftirkiisii daduu haya maaha waa isagii jacaylkii oo buur saaran isagii oo buur saaran baabaa talow muxuu muxuu calaamada leeyahay se u yaallay arniga wuxuu calaamado leeyahay dee calaamadihiisa waa iska wada yaqaanaaye waa doonu dadkan uu wadnaha gooyo laakiin markan isagaa wadnaha la soo gooyey markanuu buurta saaran yahay calaamadii lagu yaqaanay markuu magaalada joogay dadku wadnaha goyn jiray oo rag badan buu aakhira u diray laakiin yaasin ninkaad u tagteed aragtay see buu u yeelaa bal sawirna ka sii wadhawan waxaan u tegay nin busaaradaysan oo timuhu ku baxeen oo baaba'ay oo buur dusheeda saaran oo buul yar ku dhex jiro oo boodhku saa ugu dhacayo oo gebigiisuba dee aadan garanayn inuu biliaadan yahay iyo inuu dad yahay biliaadanna ma aha dadna ma oo caadiga wuxuu yahay baa la garan maayo waa waxa aad u busaaradaysan ee aad u dhibaataysa aad u dhibaataysan maxaad dhex maray
markaasaan baalkii baan buurta ugu tagay oo adugu een, dee u gartay anugu inaanan marka horeba aan soo socdayba buse gartay inaanan sharwadayaashii aanu ahayn kuwii iska sheegin jiray inaanan ahayn dee wuu i gartay oo markiiba uu soo baxay oo horta sheeg uu soo dhinac fadhiistay oo sheekana dhex martay baan maase ka sameeyey
waan gartay waan gartay yaasiin maxamuud sheekh cumar de waa kaa jacaylkii miyiga ka soo helay maansa ama curin ayaa dhex martay bal maansadaa dhegaystayaasha ayaynu qaybteeda labaad usoo gudbin doonaa maalmaha soo socda falasiina maxaa kaga baxay
Een, tilmaamo cajiib buu bixiye haye marka maansadaan kaga bogan doonaa ismaaciil oo dhammaystirkeedana waan gartay
dhallinyarada waxbarataa waxaa culays badan ku haya sidii ay u heli lahaayeen buugta ay wax ka akhristaan haddaba wariyaha v o eda ee magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa la sheekaystay qaar ka mid a dhallinyarada laascaanood wuxuuna weydiiyey halka ay ka helaan buugaagta
nimco cabdilaahi jaamac waxay ka mid ka tahay ardayda gudaha magaalada laascanood wax ka barata waxayna tilmaamaysaa siyaabaha ay buugaagta ku hesho Ka- waxaan ka helaa anigu maktabadaha lagu gado ama uh, adoo qof ka qaata iyo meelo kaloo lagu gada ayaa jira saasaan ku helaa buugta aan akhristo iyo dad- een, dadkayga waaweynee waxbarta anigoo ka tibaax raaca aad bay ugu adag tahay run ahaantii inay dhalinyaradu buugta hesho een, marka lacag lagu xidhoo kale qofkii qof shaqeeya maaha waxaa laga yaabaa inuu siduu waxbarashada ku helaaba ay adag tahay een, waalidkii baa ka bixiya run ahaantii markaa way adag tahay siday dhalinyaradu ku hesho buugta ay wax ka- een, wax akhristaan ama ay xikmadaha ka dhexlayaan maxamed daahir maxamuud oo ka mid ah isaguna dhalinyarada magaalada laascanood ayaan waxaanu weydiinay siyaabaha kala duwan ee dhalinyaradu ay la socdaan dunida siyaabaha ugu waaweyn ee ardaydu ula socdaan caalamka waxaa ka mid ah in runtii dhanka internetka oo ah aalad in badan fududeysay in laysku xidho dadyooga iyo bulshooyinka caalamka in internetku qaybo badan buu yeelan karaa hadday tahay google ay wax ka raadsadaan oo ay bugaagta kala soo degaan oo ay markaasi ayagu ay soo naqliyaan oo ay soo dejistaan hadday tahay youtube ay galaan oo ardaydu ay mataqaanaa casharadii iyagu video iyo muuqaal iyo maqalba ay ka daawadaan oo ay kala socdaan Een, sidoo kale waxaa jiri kara websaydo macadada adduunka uga caamsan ee mataqaanaa culumta laga raadsado websaydadooda oo kale ayagoo booqda islamarkaana buug iyo wixii markaas ay rabaan hadday tahay casharkii isagoo video ah ama buug isagoo ah ay markaas ay kala soo degaan oo ay, ay kala socdaan marka dhanka internetka ayaa ugu weyn baan leenahay een, siyaabaha ay ard- dhalinyaradu ay ula socdaan caalam maryam baasha cali ayaa sidoo kale waxay v o a u sharaxaysaa waxyaabaha ay ku doorato marka ay waxbaranayso run ahaantii haddaan anigu sheego waxa aan ku doorto waxbarashada qof kastaba waxbuu ku doortaa Een, markaan joogo hadeer level secondary maadooyinka dadku way kala xiiseeyeen biologygaan xiiseeyaa oo ka saabsan caafimaadka taa waxay ku dhalisay inaan waxaan jeclahay noqdo een, mustaqbalkayga dhakhtarad dhakhtaradaas oo weliba ah een, dhakhtarad ku saabsan een, haweenka Een, taas waxay ku dhalisay afooyin ka jira soomaaliya Een, haween badan ama hooyooyin badan baa waxay u dhimanayaan ama dhakhtar la-aan halkaa inaan ka kaafin karin ama aan doorto sidoo kale waxaanu weydiinay cabdiraxmaan cabdilaahi maxamed siyaabaha uu dunida ula socdo haddeen marka adoo jooga soomaaliya oo kale markaad maqashid madaxweynaha mareykanka la bedelay maxaad ku ogaatay intaasoo masaafa inoo dhexaysa waa isgaadhsiintan casriga ah ee la fududeeyey ee dunida haddeer ku tallaabsatay ay ridwa ibraahim xuseen waa gabadh dhallinyaraha oo ku nool xarunta gobolka sool ee magaalada laascanood waxayna sharaxaysaa siyaabaha ay dunida ula socdo inaad dunida la socotid aad bay u fiican tahay waxyaalo badan bayna maxay tahay ku tusaysaa inaad mustaqbalkaaga dhistid inaad mustaqbalka dalkaaga dhistid ubadka aad dali doontid mustaqbalkooda inaad dhistid inaad maxay ahayd duni kale la socotid oo aad markii aad meel kala tagtid aad isku mustaqbal tihiin oo kale bay naga caawinaysaa Een, waxaan kaloo u mahadcelinayaa v o a inta ay nala socoto oo maxay ahayd toy ay nala siinayso dhiirigelin bay anaga nagu tahay inaan wixii maxay ahayd toy ku jiray caloosheeda ku jiray inaanu bannaanka usoo saarno oon caalamkana nala ka dhegaysto Ah, sidoo kale waxaanu wax ka weydiinay yaasmiin xasan iimaan oo ka mid a dhallinyarada gobolka sool siyaabaha ay dhallinyaradu ku doortaan waxyaabaha ay baranayaan ardaydu siyaabaha ay wax ku doortaan waxaa laga yaabaa qof inuu wax ku fiican yahay wuxuu ku fiican yahay inay cajab geliyo buuggiisa wuxuu jecel yahay inuu mustaqbalka noqdo inuu ku qoro haddeen markaan j- iskoolka dhigtana waxaan ka jeclahay maadooyinka kale maadada la dhaho maatiska aadna waan ku dadaala maadadaas waxaan ku doortay maadadan waa maada aan horta aad hubigii uga helo waa maada aan jeclahay waana maada igu qaaliya waxaan rabaa inaan noqdo mustaqbalka een, inaan noqdo mathematics weliba mathematicska wuxuu fara- een, wuxuu- waxaan rabaa inaan engineerinka barto aduu waxaan noqon doonaa eng- engineerinka electronic insha allah cismaan axmed xuseen oo ka mid a dhallinyarada gobolka sool ayaa wuxuu ka hadlayaa qaababka ay buugaagta akhristaan u helaan dhallinyarada gobolka sool vowe waa mahadsan tahay barnaamijka ay noo soo gudbinayaan Een, ardaydu waxay u helaan qaababka ay u helaan inay een, buug ah, maktabada ay maktabada maktabadu horta ugu yarayeen gobolka laakiin qaabka ay u helaan waxa weye mid soo iibsada suuqa lacag kala soo baxa buugta mid een, faamilkiisu banaanka uga keeno faamilkiisu dibadda jiro oo dibadda looga keeno mid internetka ama dee googleka iska baadha een, waxay dhahaan een, googleka waa macalin waa macalinka labaad ninka saaxiibkii siiyo waxa ugu badan ee ardaydu ku helaan buugtu aad bay u yartahay gobolka Ka- ka- buugta waaweyn oo kale calculaska matrixka een- een, lamaba helo iyagu weeryihin waa in qof gaara aad u raadsata markaad raadsanaysa cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
ismaaciilow Mm.
een, dhalinyarada laascaan waxyaabaha ay ka sheekeen waxaa ka mid ahaa helitaanka buugaagta oo kale haye Een, sida hadda ardada qaar ay sheegayeen buugaagta weliba sayansiga ah Mm.
halkan marka la joogo buugaagta xoogaa yar la doonaya ardada xataa in loogu naxariisto qiimaha xataa la dhimo ayay boqolaal dollar ka joogaan ka waran ardayga jooga lascaano ee bugaagta halkanba intaasoo qiimaha ku fadhida oo ardada badankooda ay ka qayliyaan oo iyaga sii kala qaataan
welibana ku darso inta badan deegaanada soomaalida buugta gaadhaa ardaydu waxaa laga yaabaa luuqadda ay aadka u yaqaanin waa af soomaali buugtuna inay af english ka qoran yihiin ama af carabi ka qoran yihiin inta badan caqabada kale ee haysatay ka mid tahay marka waxaa laga yaaba ardayga inuu buug helo laakiin buuggii uu af kale ku qoran yahay waa mahadsanta ismaaciil maxaa noo xiga waaw dee heestaed markii dhowdi noo soo xushay ee dholdhoole caashaqa iyo dalmaryare aroos aynu dhigane haye haye dalmaryara dee wuxuu yidhi dholdhoole caashaqa maxay noo xiga falastiini halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington waxaa naga xasuusinaya in wixii talo iyo fakera aad noogu soo diri kartaan emailkeena oo soomaali at v o a news com haddii aad sheeko gaara haysid haddii aad doonaysid waayo aragnimo dhallinyarada kale ay kaa faa'iidaan intaba barnaamijka dhallinyarada waa u furan yahay ismaaciil haye falastiini haatana dhinaca iyo magaalada boosaaso ayaynu kacaynaaye aasiya cabdiraxmaan dawaarig iyo mustafe maxamed xasan waxay ka mid yihiin dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso waxay ka sheekeynayaan doorka dhallinyaradu ka qaadan karto horumarinta dalkooda wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la sheekaystay dhalinyarada soomaaliyeed badanaa dalka ay uga haajirto shaqo la-aan inay amni la-aan balse anigu maanta waxaan u sheegayaa dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed inayn xal ahayn inaan dalkeena ka haajirno o aana ka tagno oon dal shisheeye aan camirno laakiinse waa inaan maanta usoo jeesanaa badbaadinta qaranka soomaaliyeed soo kubcintii inagoo unba laftigeenna ammaanka ka qayb qaadan karna dhalinyaradu waa sidaa la ognahay lafdhabar wadan kasta lafdhabarkiisu waa dhalinyarada haddaba yaanan dhanyarsan dhalinyaro aan yani kacano istaagno istaagno dalkeena dowrkeenana qaadano sidaan la soconno ama aan ogsoonahay dhammaan ummadda soomaaliyeed waxa meesha ka maqan waa dowrkii dhalinyarada soomaaliyeed aad bay u badan yihiin dhalinyarada soomaaliyeed marka tiro koobkooda la sheego laakiinse waxqabadkood waa yaryahay waa inaan wax ka bedelnaa arrintaas oona usoo laabanaa dalkeena intii haajirtana haddii ay wax bartaan iyo haddii ay hadeerba wax badan intay dal shisheeye lagu ciqaabi lahaa ay yimaadaan dalkooda inta joogtana hadeer hiigsanaysana inay tahriibto waa inay joogtaa maanta dowr cusub waxay noo furmay baab cusub waa inaan ka qayb qaadanaa waa inaan garab istaagnaa qof kasta oo ku howlan qarannimada soomaaliya waayo dalka wuxuuna sugayaa waa inaga dhalinyarada jiilka hore shaqadoodii way dhamaysteen ama si kale ama si wanaagsan ha ku dhamaysteen asixin ha ku dhamaysteen way tageen dadkaasu inta joogtana hadeer waa dad sii socota ama da ama gobow ha qabto ama shaqagab ha ahaadeen laakiinse maanta dadka firfircoon oo nashaadaadka uu ka muuqdo aadka ah waa inaga innagana waxayna laga kara la-yahay aan kacno oo u qabanno dadkeenna iyo dadkeenna aan u naxno ee, aan damiir yeelano ee, wiil wadamada u s a ka socda inuu ku yimaado oo caawinaad baa ku siinaya uu ku dhaho waxaan anagu kaga kalsoonnahay oon aada ugu kalsoonnahay waa dhalinyarada soomaaliyeed inay muruqooda maalaan inay xoogooda maalaan inay istaagaan oo kacaan oo isdhiirogeliyaan intaan hurdana inay dhiirogeliyaan inta dhiirigashan oo yacni dareen wadanimo uu ku jiro waxaan ugu baaqayaa dhammaan inay kacaan oo istaagaan oo walaalaha kale ay dhiirigeliyaan baan ugu baaqi lahaa haye mustafa adigana maxaa ku dari lahayd oo aragtidaada een meel kasta ay joogaan aanan ka kaaftoonno een dad shisheeye ama wadamo shisheeye een waayo waa kuwa hadda een saamaynta ugu weyn nagu haya oo noo geystay baa- ee, waxaa ka mid ah wadamada shisheeye marka sidaa darteed waxaan rabnaa dad sidai ururadii ururka s y l oo kale een dhalinyaro isku midaysan oo aan yacni aan waxyaabo kaleeto aan qaabilsanayn ee sida ay soomaaliya u midayn lahayd marka waxaa jira een su-aasha weydiisa haddaan usoo noqdo shaqo abuurka dhalinyarada haddii laisku dayo qof walba fikir buu keeni karaa khayraad baan leenahay waxaanu leenahay een baddaa weyn baan leenahay berigay baa wax walba wax adduun waxaan hubaa in ay soomaaliya ay tahay meesha ugu adduunka khayraadka badan een aanun wax walba aanu samaysan karin kii yurub jiray haddii uu yimaado oo kh- wixii yar uu soo faa'iiday uu dalkii la yimaado kii dalki joogayna aqoontii dalka uu leeyahay uu qofka liskaashado waxaanu doonaynaa qofkii qurbaha joogayna inaanu u yeerano oo dhallinyarada ahaa aan maskaxdiisa wixii ku jira uu soo faa'iiday aanu aan ka faa'iidno annagii dalka joognayna in aanu wixii aanu faa'iidnay aanu isu keenin hadhowna waxaa halkaa ka soo baxaya in wax walba aanu qabsan karno ayaasi si fiican waa sid walaalkay sheegay ee, haddii waxay la tahay dhalinyarada soomaaliyeed ay tashato inuu rajo wanaagsan oo dalkii u yeelanayo ee aadna looga rajo qabayo dad badanna ay nagu dayan doonaan oo say loo oo ay soo laaban doonaan dhalinyarada gudaha joogtana ayna iyaguna ay u noqonayso tusaale ee, dadkan waxay u baahan yihiin qof dhaqaajiya me- wax walba waxaa ka muhiimsan falka inaad samaysid yacni ficilka inaad samaysid intii aad dhihi lahayd waa sidaa waa sidaa inay dadki kugu dhiiradaan adigu aa u bilowdo adigu aa u istaagtid adigu aa shaqadii faraha markaad la geshid aa tustid dadki inay waxaan soconayaan inaad adiguna naftaada u hureyso dalkan iyo dadkan shaqada waa loo wada dhan yahay hala wada istaago
codkaas ugu dambeeyey wuxuu ahaa aasiya Ca- cabdiraxmaan dawaarig waxaana ka horreeyey mustafe maxamed xasan waxayna u warramayeen wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf falsi maxay noo xiga waa dhankii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
wacana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faafidaada ciyaaraha ee toddobaadkan oo aan gebi ahaanba intiisa badan ku falanqayn doono kulanka caawa dhex maraya kooxaha arsenaal iyo manchester city hase ahaatee marka hore aan dul maro kulamadii la yaabka ee toddobaadkan qaaradda yurub ka dhacay kooxda real madrid golashii ugu badnaa ee koox waayahan laga dhaliyo ayay ku qabatay kooxda raya valakano waxaana goolashaasi oo toban ahaa sagaal ka mida kala dheliyey ciyaaryahanada garet bel karim benzima iyo ronaldo karim waxa uu dhaliyey saddex beel afar ronaldona labo lazio waxa ay gegida sansira stadium ee magaalada milaanana labiyo hal ku dhufatay kooxda inter milan horyaalka dalka talyaaniga ingiriiskana manchester united ayaa gegada old trafford cashar lagu siiyo norwich city ayaa labiyo halka gabadisa taasi oo laga yaabo inay louis fangal daba dhigto jidkii murinho uu ka baxay macallinkii chelsea ay toddobaadkii hore bari- burisay oo kooxdiisa chelsea ay guul heshay muddo mid ay kala caageen haatanna kulanka caawa aan jalleecno kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo arsenal ayaa caawa ku ballansan gegida imarate stadium ee magaalada london kulankan ayaa dabcan taageerayaashu isha ay si gooni ay uga hayaan maadaama labadan kooxood laga baqayo sanadkan in midkood uu horyaalka ku guulaysto haddiiba ay ka guul helaan kooxda leicester city oo iyada kooxda la yaabka ee sanadkan ah waxay la falanqaynaya yaasin caan oo loo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan gobolka new jersey ee dalka maraykanka yaasin ku soo dhawow barnaamijka faaqidaada ciyaaraha waa dhowdihiin markaad adag iyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ee caawa kulan xiiso badan oo dabcan aada loo sugayo ayaa dhex maraya ee kooxaha manchester city i- iyo arsenal waana kulankii ugu horreeyay xilli ciyaaraadkan ay fooda isku daraan bal labadan kooxood awoodooda haddaad fiiriso iyo waxa caawa la filayo marka hore em, labadan kooxood awood aad iyo aad ah, waan ah, u badan ayay leeyihiin sanadkan markii loo fiiriyo horyaalka ah, ingiriiska maxaa yeelay manchester united iyo chelsea ayaanan awoodii ay lahaa jireen lahayn marka labadan koox waxaa u saamaxay maadaama ay manchester united iyo chelsea ka maqan yihiin booskoodii ay caadiyanba ku jiri jireen in labadan kooxood ay aada usoo buuxiyaan oo la hadal hayo in labadoodan midkood uu qaadi doono horyaalka marka waa labada koox oo hadda laisdhihi karo way qaadi karaan ilaa iyo ah, may haddii ay sii socoto en, ah, sheekada horyaalka ah, ingiriiska walow Waa haddana walow hadda ay cadcad yihiin en, ah, kooxda leicester city waad aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa yaasiin caano leh oo isagoo jooga gobolka new jersey ee dalka maraykanka barnaamijka faaqidaada ciyaaraha martii ugu ah oo ila falanqaynaya kulanka adag ee caawa kooxaha koobka loo saadaanaynayo sanadkan ee manchester city arsenal ay ku kulmayaan gegida emirates stadium ee magaalada london wixii ka soo baxa subaxii ayaynu dhegaystayaal wada wadaagi doonaa tan iyo kulan dambe waa mascadoo idinla sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag barnaamijkaas oo dhammaystiran oo faaqiidaada toddobaad ku bixi doonana waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadaha yaga soo socda falsin sugaantii dhallinyaradan bartanka uga jirnaa haye iidlayar codkiisii heestii dahab
dahab lamoodye lamoodye ruuxii ku daawado ku daawado kama galo eegmada dahab lamoodye lamoodye ruuxii ku daawado ku daawado kama galo eegmada daryeel wacan inaad tahaye daahigama saarnoye dadko badi ku jecel yihiin dumar doorkii aad tahay daryeel wacan inaad tahaye daahigama saarnoye dadko badi ku jecel yihiin dumar doorkii aad tahay dollar iyo dinaar inta dunida taalo haddii dacallada la soo dhigo tanka dooranayay kalay daawadeyda tanka dooranayay kalay daawadeyda dollar iyo iidlayare heestaasi waxay gebagabo tahay idaacadayadii duhurnimo barnaamijkii dhallinyarada maanta tan iyo intayn idaacadaha soo socda ku kulmayno waxaan dikaga tegaynaa aniga iyo falastiinba sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
tanka dooranayay kalay daawadeyda
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
dumarugu qurxoone qurxoone doqotu iraacsho iraacsho